bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نabiyina mحmed وعlى آlih وصaxbih وslm أجمaعin ama bعd in shaء allahu taعaalى kelmadda waxay ku saabsanaan doontaa waqafaat calى ma tضmnathu suurata almucawidatayn min alfawaa'id kudul istaagid aan ku dul istaagi doono waxa ay koobsatay labada suuradeed ee lagu mucawidateynka ah ee qul acuudu birabbi اlfalq iyo qul acuudu birabbi اnnaas fawaa-idda ku dhex jirta labadaas suuradood iyo yacni waxa dhex yaallo in aan wax ka fahmno ayaa in sha allahu tacaala kelmaddu ay ku saabsanaan doontaa qur-aankan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kalaamkii alle waa waxyigii alle subxaanahu wa tacaala basharkaana ou soo oo ugu talagalay inay ku liibaanaan cajaa'ibtiisa iyo asraarta ku jirtaana aynan dhammaanaynin mar kastana ama xaalad kastana qur-aanku dadka wuxuu ku hanuuniyaa xaaladda ugu sarreysa ee ugu wanaagsan sida uu allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur-aankani waxa uu ku hanuuniyaa dadka midda ugu toosnaanta badan xaaladda ugu toosnaanta badan hadday wax la caqiideeye ay tahayna waxa ugu fiican ayuu kugu hanuuninayaa si alla loogu xirmo oo loo caabudo hadday tahayna sida ugu fiican cibaado aan dhib badnayn oo aan yacni taqsiir iyo gaabin aynan ku jirin ayuu kugu hanuuninayaa qur-aanka akhlaaq iyo aadaab haddii ay noqotona da waxa nebiga loo soo dirayba waxa ay tahay inamaa bucidtu liutamima makarim alakhlaaq aw saalix alakhlaaq inuu nebiga dabeecadaha akhlaaqda wan wanaagsani inuu dhammaystiro ayaa nebiga loo keenay sala allahu alayh waali wasalam haddaba marka haddii ay noqon lahayd alla bari iyo wax alla lagu baryo iyo duco hadday noqon lahayd sidoo kale midda ugu wanaagsan buu nagu toosiyey qur-aankan akhbaarta iyo qisooyinka iyo axkaamta qur-aanka ku jirto kulligood waxay ku wada dhisan yihiin xikmad rabbi wa tamat kalimatu rabbika sidqan wacadlaa rabbigaa kelmaddiisu way taam noqotay waxay ku taam noqotay sidqan fi lakhbaari akhbaarta uu kuu sheegayaa waa run wa cadlan fi laxkaam axkaamta qur-aanka ku jirtaana waxaad samee waxaasna ha samaynin cadaalad bay ku socotaa ay ku dhisan tahay allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisa wuxuu faray inay qur-aanka ku tadabburaan oo macaanidiisa ay fiirfiiriyaan oo waxa uu yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan qur-aanka miyaanay ku tadabburaynin am calaa quluubin aqfaaluha waxaa kaloo alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi afalam yadabbaruu lqowl qowlkan lagu dul akrinaya qur-aanka miyaynan fiirfiirinaynin tadabburkii waxaa weeyaan qofku inuu macaanida isagoo garanayo ou fiirfiiriyo aayadda inta akriyo isagoo ku cibro qaadanayo meeshan maxaa ku jira halkan maxay tahay dhahayo inuu sidaa u eeg eego qur-aankii ugu tadabburo kutubta ilaahayna waxaa loo soo dejiyey in la akriyo keliya maahee waa in macaanidooda loo fiirsado oo aada iyo aada loogu kuurgalo kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatih waliyatadakara ulul albaab ayuu yihi allah subxaanahu wa tacaala qur-aanku waa kitaab xaggaagaanu usoo dejinnay isagoo mid la barakeeyey ah liyadabbaruu aayaatihi si ay ugu tadabburaan aayaadka ku jira qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaba marka kelmadeennan sida aan sheegnay labadan suuradood ee qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas ayaanu ku fiirfiirin doonaa labadan suuradood waxaa lagu magacaabaa almucawidataan waa labadii wax magangelinayeen ayaa la yidhahdaa ama almucawidatayn ayb maxaa yeeley waxa loogu magacaabayna waxa ay tahay waxaa ku jirto isticaada magangal alla la magangelaayo laga magangelaayo sharta marka marka ugu horeysa waxaanu sheegi doonaa insha allahu tacaala fadliga labadan suuradood nebigu uu ka tilmaamay sala allahu calayhi waalihi wasalama dabadeed waxaan ku leexan doonaa macaanida laga faa-iyo macaanida isticaadada ilaahay oo la magan galaa macaanida isticaadada macnaha ay leedahay markaa dabadeedna suuraddan waxyaabaha shuruurta sharta suuradahan labadan suuradood dhexdooda alla looga magangelaayo yaanu insha allahu tacaala sheegi doonaa saxiixu muslim imaam muslim saxiixiisa wuxuu kusoo saaray min xadiidi cuqbata bni caamir waxa uu yidhi anahu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam alam tara aayaatin unzilat illeyla miyaadan arkin yacnii souma ogaanin aayado caawa la soo dejiyey lam yura mitluhunna iyagoo kale lama arag hadda ka hor iyaga oo kale lama arag hadda ka hor ayuu yidhi qatu acuudu birabbi alfalaq iyo acuudu birabbi innaas labadii suuradood buu sheegay riwaayo kaloo musnadka ku sugan imaam axmed sheekh ilalbanina silsilati saxiixa uu ku saxiix yeelay min xadiisi cuqbata bni caamir waxa ay leedahay oo nebigu sala allahu alayh ali wasalam uu yidhi alaa ukhbiruka biafdali maa tacawada bihi lmutacawiduun ma kuu sheegaa buu yidhi dadka wax magan galaa waxa ay magan galaan waxa ugu fadliga badan wax la magan gala yacni ka ugu fiican oo ugu fadli badan oo dadka wax magan galaa ay magan galaan ma kuu sheegaa qultu balaa rasuulka ilaahayow inaadan ii sheegin iska daayay ii sheeg baan iri buu yidhi qaala qul acuudu birabbi alfalaq wa qul acuudu birabbi innaas saxiixeynka waxaa ku sugan nabiga sala allahu alayh ali wasalam inuu yidhi nabiga sala allahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa kaana idaa awaa ilaa firaashihi marka uu gawashiisa aado ee uu seexanayo nafasa fii kafayhi labadiisa calaacalood ayuu afuufi jiray qul huwa allahu axad qula iyo walmucawidatayn qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas iyo qul huwa allah ayuu wuxuu ku tufi jiray ee uu ku afuufi jiray calaacalihiisa ama gacmihiisa jamiican uma yamsaxu bihimaa wajhahu markaasuu wejigiisa ku masixi jiray wamaa balagat yadaahu min jasadi iyo gacmihiisu meesha ay gaaraan oo jirkiisa ka mid ah isagoo dhan baa ismarmarin jiray markaas caa-isha waxa ay tidhi falama ishtakaa rasuulku markuu xanuunsaday kaana ya'murunii an afcala dalika bihi wuxuu i amri jiray inaan aniga ku sameeyo sidaas riwaayaadka qaar oo badanna waxay leeyihiin nebigu ma amrin iyadaa samaysay laakiin kama celinin rasuulka sala allahu alayh waali wasalam oo markii uu xanuunsaday iyadaa intay akriso qul huwa allah iyo qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas saddex jeer ta gacmaheeda marka ay ku tufto ayay nebiga marmarin jirtay sala allahu alayhi waalihi wasalam marka nebiguna waa u qirayo kama aanu celinin rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalam maqsuudku marka waxaa weeyaan axaadiistan oo dhan ay tilmaamayso waxaa ku sugan labadan suuradood fadliga ay leeyihiin iyo baahida dadku ay u qabaan suuradahan fadliga ay leeyihiin ee baahida loo qabo oo qofna aanu ka deeqtoonaanaynin oo unan ka maarmin maxaa yeelay mar haddii nebiga sala allahu alayh ali wasalam oo alle ku magangeli jiray dee shartii nebigu uu marka alle ka magan galay adna inaad ka magan gashaa waa u baahan tahay marka laba suuradooda laga maarmo maaha iyadoo qur-aanka aan laga maarmin isaga dhammaantiisba haddaba suuradan labadan suuradood marka maxaa ku dhex jiro waxaa ku dhex jiro magangal isticaada isticaada ilaahi subxaanahu watacaala oo lasoo magan galo waxaa ku jiro suuradaha lagu sheegay almustacaadu bihi waxa la magangelayaa dhab ahaan cidda la magangelayaa tilmaamaha ay leeyihiin walmustacaadu minhu iyo waxa waxa alle laga magangelaayo oo sharta ah saddexdaba suuradan waa lagu sheegay yaa la magangelayaa maxaa laga magangelayaa iyo magangelyadii lafirkeeda haddaba marka isticaadada aan ku horumarno isticaadadu waxaa weeyaan waa dalabu lcawd magangal iyo magangelyo oo aada dalabto oo aad raadsato yacnii dhibaato ku hayso cid aad ka soo magan gasho oo aada soo gasho yacnii ximaayadiisa iyo yacnii ilaalintiisa aada soo gasho raadinta aad raadisid weeyaan isticaadadu waxayna tusay xaqiiqadeeduna waxa ay tahay alhuruubu min shayin takhaafuhu ilaa man yacsimuka minhu in wax aad ka cabsanayso aad ka cararto oo aad u soo cararto cid markaa inuu ku magangeliyo aada doonaysid weeyaan xaqiiqada isticaadada waa sidaas cid aad ka cabsanayso inaad ka cararto oo aad u soo cararto cid markaa kaa magangeliso oo kaa badbaadiso waxaa laga cabsanayo alla subxaanahu watacaala waxa uu amray isticaadada waana amray sidaa darteed isticaadadu haddii nala amrayba cibaadaadkay ka mid tahay marka ilaahay cid aan ahayn looma leexin karo oo alla wuxuu yihi faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashayطaani alrajiim haddaad doonto inaad qur-aanka akriso rabbi magangal oo shaydaanka ka magangal waxaa kaloo yihi allah subxaanahu watacaala waimaa yanzaganaka min ashayطaani nazgun fastacid billahi inahu samiicun caliim shaydaanku marka haddii uu ku waswaasiyo ilaahay subxaanahu watacaala magangal inahu samiicun caliim weeyaan nabigeena sala allahu alayh ali wasalam arrintaa waa fartooday oo waa qaatay qur-aanku markau akrinayana acuudu billahi samiici alcaliimi min ashayطaani alrajiim ayuu dhihi jiray waxaa kaloo nabigu yihi acuudu biwajhika isticaadadii nabigu waa qaatay sala allahu alayh ali wasalam markii soo degtay qowluhu tacaala qul huwa alqaadiru calaa an yabcata calaykum cadaaba min fawqikum alla waa midka awoodo inuu xagga sare cadaab idinkaga keeno markaasu wuxuu yihi acuudu biwajhika ilaahu wejigaagaan magan galay cadaabkaa laga baqo ayaan ka magan galay wejigaaga marka ilaahay wuu ka yeelay waana ka waana magan geliyey waxaa kaloo nabigu sala allahu alayh ali wasalam uu yidhi amrayna acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari maa khalaq iyo wagayri dalika oo nebigu isticaadooyinkiisi iyo magangalkii alle uu magangeli jiray aad iyo aad bay u fara badnaayeen ee intaa waxay un iska tahay tusaaleyaal qur-aankana ilaahay subxaanahu watacaala waa ku ceebeeyey dadka jinniga magan galo intay jinniga ka cabsadaan bay jinni kala magangelayaan oo alla waxau yihi waanahu kana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa kutubu tafsiir waxaa ku sugan ninka yani carabta ah ee yani mushriga ah marka uu waadi soo galo meel yani tog markay safrayaan markay meel kusoo furtaan oo habeenku ou gabalka ugu dhaco wuxuu dhihi jiray acuudu bisaydi hada alwaadi min sufahaa'ihi waadigan jinniga joogo odaygiisaan magangelayaa waxaanan ka magangelayaa kuwooda sufahada ah oo dabaallada oo doqomada oo dadka dhibo marka waxaa weeyaan jinniga safiihiisiibuu jinnigii sayidkiisiibuu magangelayaa wuxuuna ka magangelayaa kuwa kale ee sufahada ah maa sayidljinni buu magangelayaa arrintaa iyadaa marka jinnigii waxay u kordhisay marka kibir iyo qooq oo waxa uu yidhi jinnigii la magan galay qad sudna aljinna waalinsa jinnigiina annagaa odayaal oo hogaamino insigiina waa kaana magangelayo marka waxaa weye ilaahay keyrka in la magan galaa ma banaana oo dadka marka jinniga magangelayo oo dhahayo caafimaa cudurkaaga waa la arkay caafimaadkaaga keen ee jinniga yani iyagu intay ka baqaan magan galo waxaa weeyaan waxa ay ku sugan yihiin shirki bay dhexda kaga jiraan isticaadadii marka xaqiiqadeedii waa garanayo waxa ay tahay alhuruubu min shayin takhaafuhu ilaa man yacsimuka minhu inaad ka cararto waxaa ka cabsanayso oo aada u cararto cid kaa magangeliso marka cidda kaa magangelinaysaa yay tahay marka cidda aada u cararaysaa sharcan yay tahayna waxaa weeyaan almustacaadu bihi waa midka la magangelayo kan la magangelayaa waa allah subxaanahu watacaala keligiis suuradahan labadaana way tilmaameenoo qul acuudu birabbi lfalaq rabbi lfalaq waaga baryayo ee yani iftiinka uu ka dilaacaayo yaa iskale yaa abuurayna allah baa abuuray rabbigii abuuray baan magangelaya sidaa dheh qul acuudu birabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas kulli waa allah subxaanahu watacaala isticaadooyinkii rasuulkana sala allahu alayh ali wasalam waxay ahayd imaa inuu magac alle magan galo iyo imaa inuu tilmaantiisa ah oo alla oo magan galo oo acuudu biwajhika wejigaagaan magan galay wejiga alle makhluuq ma aha maxaa yeele waa tilmaan ilaahay tilmaamihiisa ka mid ah acuudu bikalimaati illahi taamaati kalimaadka ilaahay uu ku hadlaayo waa sifaadkiisa iyo tilmaamihiisay ka mid tahay waa la magan gelayaa marka marka waxaa la magan galaa waa alle magacyadiisa ama tilmaamihiisa magacyada alle ama tilmaamaha alle unbaa la magan galaa oo keliya oo nabiga sala allahu alayh ali wasalam acuudu billahi inuu yidhi waa ka sugnaatay acuudu biqadrika acuudu biqudratika aan ujeedaa qudradaadaan ilaahu magan galay sida saxiixu muslim min xadiidi cuhmaan bni alcaas ku sugan acuudu bikalimaati illahi taamaati kulligood waa waa imaa magac ilaahay oo acuudu billah oo kale imaa tilmaan alle uu leeyahay o acuudu biqudratika iyo wixii lamida oo kale labadan suuradoodna ilaahay baa la magan galayo waaa waxaana lagu magan galay asmaa'diisa alrabbu alrabbu waa min asmaa'ihi tacaala weeyaan almelik inuu yahay alilaah ayaa ayaa la magan ayaa la magan galay wahaakada haddaba intaas marka markaan ku dhaafno axadkan la magangelayaa waa allah imaa magaciisa ama tilmaamihiisaad magangelaysaa almustacaadu minhu waana mawduuca ugu ballaaran maxaa ilaahay laga soo magan galaana waxa ilaahay laga soo magan galaa maxay tahayna almustacaadu minhu shayga alle laga magangelayaa waa shar wax kale maaha isku soo duubduub waa shar shartii marka maxay noqonaysaa marka shartu waxaa weeyaan waa wax adiga ku dhibo adduun iyo aakhiro iyo asbaabtii kaas lagu gaari lahaa shartu labada u weeyaan oo keliya imaa waxaa weyaan waa aalaan waa xanuun ama ciqaab ciqaabkaas ha noqdo mid adduunyo ama mid aakhiro ha noqdo ciqaabku waa shar ilaahay waa laga magan galaa waxaa kaloo alla laga magan galaa ciqaabka sababtiisa asbaabihiisa asbaabaha ciqaabka keeno ay dunuubta iyo macaasida ka mid tahayna alla waa laga magan galaa subxaanahu watacaala isticaadooyinkii nebiga markii istiqraa' lagu sameeyey ee la raacraacayna isticaadooyinkii nabiga sala allahu calayh waalihi wasalam markii la raacraacayna waxaa la ogaaday imaa nebiga inuu cadaab ilaahay ka magan galay ama asbaabihii cadaabka keenayay labadaa bis-un inuu ka magan galay ayaa la arkay haddaba sharta addoonka marka asiibaysa ee ku dhacaysa waa laba qaybood qayb waa dunuubtiisa sharta adiga kugu dhacaysa waa laba qaybood qayb waxaa weeyaan waa dunuubtaada oo oo lagugu ciqaabo taasi marka waxaa weeyaan addoonka ficilkiisa iyo qasadkiisa iyo shaqadiisa ayaa sabab u ah oo ay ku timid sharta noocaas oo kale ahna waa labada shar midda ugu dhibka badan weeyaan labada shar waa midda ugu dhibka badan waa dunuubta adiga aada la timaado waxaad dhici karto sideeba in lays yidhaahdo oo dembigu sideebuu shar ku yahay qofkii waaba ku macaansanayaa mararka qaari mararka qaar qofkii dembigii waa ku macaansanayaa oo shahwaa dembigii ugu jirto haddana maca daalika in shar lagu tilmaamo sidee ku imaanaysaa waxa ay ku imaanaysaa waa la garan karaayo waxa ay tahay shaygan natiijada uu kuu keenaayo haddayna naar tahay ama uu ciqaab yahay waa shar marka wixii adiga ciqaab kuu keenaa shar weeyaan waxayna la mid tahay qof baahan oo raashin u baahan oo raashin sun leh loo keenay qof baahan oo raashin u baahan oo raashinkii sun loogu soo daray waa macaansanayaa waa cunayaa laakiin maxaa ka dambeeyana xanuun iyo dhib iyo dhimashaa ka dambaysa nacam marka dunuubtu waxay ka dhigan tahay suntaas oo kale ayay ka dhigan tahay haddaba maxaa yeelay dunuubta macaasida sharteedana aad bay u fara badan tahay oo waxaa ka mid a nicmooyinka adiga aa haysato waxa lagaaga qaadaa waa macsi aada samayso ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim allah subxaanahu wa tacaala qoom xaal ay ku sugan yihiin ma bedelo oo kama bedelo intay nicmo ku sugnaayeen dhibaato uma bedelo ilaa iyagu ay iska bedelaan nafsadooda waxaa kaloo allah yani kamida macaasida cuquubadeeda qalbiga in inuu ku madoobaado oo xaqii qalbigii uu geli waayo oo allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun qalbigoodii waxaa madoobeeyey oo mirir ka dhigay waxa ay kasbanayeen oo dunuub ah ayaa sidaas yeeshay waxaa ka mid a sidoo kale qur-aanka hadaad akriso umamka waxyaabihii lagu halaagay ummadaha dunuubtooda u badnayd oo allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi fa ahlaknaahum bidunuubihim waxaanu ku halaagnay dembigii ay geysteen halaagii ku dhacay sow shar ma aha marka maxaa halaagaas u keenay oo sabab u noqday dunuubtoodiibaa u keentay halaag yacni dunuubtu waa waxa sababo dadku inay acdaa'dooda ay ka adkaadaan oo ay acdaa'dooda u dulloobaan waxyaabaha keeno dunuubtaa ka mid ah allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnih xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu dunya waminkum man yuriidu alaakhira ila aakhiri alaayaat oo dagaalkii uxud muslimiinta jabka ku dhacay ama yacni dhibaatadii ku dhacday waxay uga timid wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun markuu alla idin tusay waxaad jeceshihiin oo adduunyadii weeyaane yaad caasiseen oo nebiga amarkiisa ah ku caasiseen taasna marka waxay sababtay wixii la ogaa oo suuratu aali cimraan allah subxaanahu watacaala uu ku sheegay qofka macaasida yacni dhibaatooyinkeeda waxaa kaloo waxaa ka mid a iyo aafaadkeeda aada iyo aad bay u fara badan tahay oo waxaa weeyaan qof nicmo ou haysta lagama qaadin ilaa waxaa looga qaaday dunuub iyo macaasi un markaa uu la yimid midda ugu daranna waxay tahay macaasidii haddaad alleh rasuul maqli weyso qalbigaagii ayaa daboolmayo cuquubada ugu daran oo macsidu ay leedahay waa taas oo alla wuxuu yihi wanuqallibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara iimaan la-aantoodii hore oo ay nebiga beeniyeen baa waxay sababtay xaq dambaba inaanay rumaynin wixii ilaahay shaqaawo iyo xumaan oo u qoray sidoo kale alla wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi muminiinay alle rasuul ajiiba oo maqla hadday idinkugu yeeraan wax idin noolaynayo ogaadana yani haddaad ajiibi weysaan alla waa mid kale dhex gelayo qofka iyo qalbigiisa yacni qalbigaagii baa inkiraya xaqii dhammaaba qalbigaagii ayaa xaqii inkirayo alla wuxuu yihi falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay xaqii ka leexdeen allah subxaanahu watacaala quluubtoodii buu leexiyey marka in quluubtii ay leexato waxa sababaa waxa ay tahay dunuubtaas sababto marka dunuubtu intaas oo cuquubo qofkii doonaya inuu dhaalacdo cuquubada ay dunuubta iyo yacni cawaaqib xumada ay leedahay waxa uu aad iyo aada uga eegi karaa ama uu ka daalacan karaa kitaabka layidhaha addaa waddawaa lilimaam ibni alqayim raximahu llahu tacaala halkaasuu aada ugu tilmaamay maqsuudkiisa waxaa weeyaan shar maxaa la yidhaahdaa shar waa ciqaab iyo wixii lagu gaaro ciqaab iyo wixii lagu gaaro weeyaan dunuubtu marka waa maxay wixii ciqaabka lagu gaaraya marka hamoodin dunuubta aan samaynayno in ay tahay iyado ama aan kuba raaxaysanayno ay dhici karto inaan yacni raaxo u aragno hamoodin inaysan shar ahayn bal iyada ayaa shar midda ugu daran ah nooca labaad ee sharka waxaa weeyaan waa shar qofka kaga timaado naftiisa waxaan ahayn dunuubta adaa sabab u ah laakiin qeybta labaad ee sharta waxaa weeyaan waa shar kaaga imaanaysa cid kale oo naftaadii kaaga imaan mayso ciddaas kale ayaa waxay noqon kartaa xayawaan ayuu noqon karaa bahallo dadka cunay noqon karaan waxay noqon karaan ciddaas kale jin iyo wax lamida shayaadiin iyo jin ayay noqon karaan qeyrkaas kale wuxuu noqon karaa insaan adiga kula mid ah oo mar walba dhibkaaga oo u taagan oo ku dhibayo intaaba marka laakiin labada sharood midda hore ayaa aada iyo aada u dhib badan una daran suuraddaani marka waxay labadan suuradood marka waxay koobeen sharta labadeedii noocba tii adiga kugu saabsanaydna waa lagu magan waa ilaahay waawaa waa loogaga magan galay tii adiga keyrka uu kuu geysanayo hadday noqon lahayd jin hadduu noqon lahaa qof xaasida kulligood suuraddan labadii labada noocba waa looga hadlay haddaba marka waxaa wax yar inaan bidhaamino u baahan sharta waxaan sheegnay in lagu tilmaamo cuquubada iyo sababkeeda ayaa shar laysku yidhaahdaa ciqaabkii iyo sababkiisii shirkiga iyo kufriga iyo dulmiga iyo bidcada iyo macaasidu waa shar maxaa yeelay ciqaab bay ku wada gaadhsiinayaan cuquubada adduunka kugu dhacaysa iyo midda aakhirana oo naartana waa shar iyaguna haddaba shartu marka hadday sidaas tahay nabiga sala allahu calayh waali wasalama magangelka uu alle magangeli jiray labadan qaybood unbuu ilaahay ka magangeli jiray imaa sharca cuquubadii iyo imaa asbaabteedii ayuu nebiga alle ka magangeli jiray masalan salaada marka lagu jiro nebiga sala allahu calayh waali wasalam waxauna amray oo waxa uu yidhi idaa qacada axadukum fi tashahudi alakhiir midkiin hadduu ataxiyaadka dambe u fadhiisto falyastaciz billahi min arbacin alla afar ha ka magangalo allah subxaanahu watacaala afar waxyaabood ha ka magan galo afartan maxay yihiin min cadaabi alqabri wa cadaabi annaar qabriga cadaabkiisa iyo naarta cadaabkeeda waa waa cuquubadii waa cuquubadii labadan wa min fitnati almaxyaa waalmamaati wa min fitna wa min shari fitnati almasiixi addajaal labada kalena waxa ay tahay fitnada nolosha iyo geerida marka la dhimanayo iyo fitnada masiixu dajaal labadanna maxay yihiin waa wasiiladii iyo asbaabtii cuquubada ku gaarsiinaysay maxaa yeelay dajaalka wax ka shar badan ma laha qofkiibuu diintiisii ka kaxaynayaa gaal buu ka dhigayaa markaasaa waxaa dhacayso haddii uu marka dajaal raaco waa kufrinayaa markau kufriyana naartuu ku waarayaa waa sabab marka ugu daran asbaabaha nebiguna uu yidhi sala allahu calayh waali wasalama nebi ma jira ilaa ummaddiisa waa uga digay dajaalkaas ilaa ummaddiisa waa uga digay wamin fitnati almaxyaa walmamaadna waxa ay tahay fitnada nolosha tan caruurta lagu fidnoobo xaasaska lagu fidnoobo maalka oo lagu fidnoobo iyo waxyaabaha lamidka iyo daldalaalka adduunyada oo lagu fidnoobo wuxuu dhalinayaa isagana uu sababaa cadaab aakhira buu sababaa idan marka fiiri afar waxyaabood baa nebigu uu alle ka magan galay laba iyo laba waayo labana waaba cuquubadii natiijadii weeyaan labada kalena waxaa weeyaan waa asbaabihii fitnatu dajaal iyo fitnat lmaxya walmamaad waa sababihii cadaabu lqabri iyo cadaabu jahanamna waa cuquubadii iyo meesha qofka uu ku dambaynayo walciyaadu billah waxaa kamid a waxyaabihii nebiga alle uu ka magan galay waxau yihi rasuulka sala allahu alayh wali wasalam allahuma inii acuudu bika min alhami walxusni walcajzi walkasal waljubni walbukli wadalaci ddayni wagalabati rijaal xadiis bukhaari muslim baa werinayaan min xadiisi anas u fiirsa nebiga labalabuu isu raaciyey wuxuu alla ka magan galay alhamu walxusnu walcajzu walkasal waljubnu walbuklu wadalacu ddayni wagalabatu rijaal waa sideed waxyaaba sideed buu ilaahay ka magan galay laba iyo labay isu raacsan tahay waxau yihi nabigu sala allahu alayh ali wasalam allow waxaan kaa magangelayaa adiga hami iyo xusni hami iyo xusni waxaa weeyaan waa ciqaab ruuxda ku dhaco waa cuquubo ruuxda ku dhacdo alhamu waxaa weeyaan wax kaa tegay oo aad ka murgeyso waxaan ujeedaa alhamu waxaa weeyaan wax soo socdo oo aad ka cabsanayso maanta dhan waxaad tawaqucaysaa ood ka cabsanaysaa shar shartaa goormay kugu dhici doontaa war waxaas baa kugu soo socdo goormay kugu dhici doonaan adiga dhan welwel iyo waxaa kugu jira walbahaar oo wax soo socdaa ka cabsanaysaa cadaab weeyaan walbahaarka iyo welwelka walxusnu xusniguna waxaa weeyaan isaguna wax ku soo dhaafay yaad weli ka welwelsan tahay oo aada cabsi iyo welwel kaga sugan tahay labadan marka culammadu waxay yidhahdaan waa aalaamu ruux xanuunada xanuunada ruuxda ku dhacdo waa xanuunada ku dhaco ruuxda qofka daktar kasta haddaa u tagto makaa daaweyn karo walbahaarka iyo welwelka iyo makaa daaweyn karo oo keliya wax kaa daaweyn karaa waa maxay isticaada inaa alla magan gasho oo dikriga ilaahay ku xiranto alaa bidikri illaahi tatma-inu alquluub ilaahay dikrigiisaa quluubtu ay ku xasishaa walbahaarka iyo welwelka uu ku daayaa kulamaa qofka macaasida iyo dunuubta oo usii dhowaadana kulamaa qalbigiisu welwel iyo walbahaar ounan ka dhammaanin marka nebigu wuxuu ka magan gelaya allahuma inii acuudu bika min alhami walxusni waa cuquubo walcajzi walkasal ufiirsa walcajzi awood la-aan walkasali wahsi alcajzi walkasal cajzigu waa awood la-aan wax wanaagsan baad rabtaa laakiin ma awoodid cil baa kaa haya markaa waxaad doonaysaa masalan yani wax wanaagsan inaad gaarto laakiin waa ka wahsanaysaa waa awoodaa laakiin wahsi wahsi baa ilaahay kugu imtixaanay marka iyadana labadanna waa asbaabihii keenayay xanuunka alcajzu walkasal cuquubay keenaan xanuunkii maxaa yeelay marka adiga awood la-aani kugu dhacdo marka adiga ay kugu dhacdo wahsi oo kugu dhaco waxaa ku dhaafaya waxyaabo waaweyn iyo darajaad aada u sarsareeyo ayaa kaa tegaya berri markaad aragto dadkii adiga kula midka ah oo darajaad waaweyn haysto adiga waa welwalaysaa xanuun marka waxaa kugu dhacaya welwel walbahaar ayb walcajzi walkasal cajziga iyo kasalku marka waxay sababaan aalaamu ruux bay keenaan haddii adiga awood la-aani kugu dhacdo ood khayrkii awood daro kaa haleesho khayrkii aad ka wahsato markaad aragto yacni dadkii khayrka sameeyeyoo meel fiican marayaan adigiina aada meeshaadii taagan tahay oo yani mustawo hoose qofku welwel baa ku dhalanayo welwelkaas waa cuquubo nebigu marka ilaahay buu ka magangelayaa kaana waljubni walbukli fulaynimo iyo bakiiltinimo nacam maxaa yeelay nafta iyo maalka waa laga faa'iideystaa qofka haddii naftiisii iyo maalkiisii uu darajo wanaagsan ilaahay uga helo subxaanahu wa tacaala waxaa weeyaan waa qof ilaahay bukli iyo fulaynimo uunan ku imtixaanin laakiin qofka haddii labadan lagu imtixaano waxaa dhacaysa maalkii ou lahaa aakhiro inuu uga faa'iideyso waayo inuu darajo wanaagsan ku gaaro sidoo kale yani awoodiisii iyo naftiisii inuu khayr iyo wanaag ku gaari waayo waxaa ka dhalanaya marka inuu hadhow u ciishoodo markau arko dadkii kale ee isaga lafaca ahaa ee iyagu yani naftoodii iyo maalkoodiiba ilaahay subxaanahu watacaala wax fiican kaga kasbaday markuu arko yani aad buu u welwelaya ciilkaas marka waa alam waa alam xanuun weeyaan nacam marka jubnigu iyo bukliguna waxay sabab u noqdaan xanuun wabalaci dayni wagalabati rijaal kuwan ayaguna waxaa weye waaba cuquubaad waayo kuwan oo wadalaci dayn qofku dayntu intay cuslayso ay ka badato aanu iska bixi karin ee mar walbaa faraqa lagu dhegan yahay waa cuquubo oo weliba xaq isaga isaga xaggiisii yani iyo gaboodfalkiisii iyo gaabintiisii ka timid wagalabati rijaal raggu markay kaa adkaadaan acdaadaada weliba ay kaa adkaadaanna cuquubo weeyaan oo wax la arki karo weeyaanoo marka cadowgaagu kaa adkaado oo aad u jabto waa cuquuba marka nabigu sala allahu alayh ali wasalam ducadiisaan cuquubadiina allow ka magan galay asbaabihii keeni lahaa marka horena ilaahay buu ka magan galay subxaanahu watacaala bal fiiri nabiga hadalkiisa sida u gaaban yahay iyo sida macaanidiisa u ballaaran tahay marka waxaa la yidhaahdaa nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam uutiitu jawaamica alkelim aniga waxaa la isiiyey hadal gaaban oo macnihiisu aada u ballaaran yahay hadalkan waxaa laga yaabaa inuu sahal kugu dhaafo laakiin marka dadkii yacni ahlu cilmigu marka ay macnaynayaan ama ay sharxayaan oo ay yani ka sida ay uga soo saarayaan kaydadka ku jiro hadalka rasuulka sala allahu alayh ali wasalama qofku aada iyo aad buu ula yaabayaa ayb waxaa kamid a waxyaalahaas oo kale nabigu sala allahu alayh ali wasalam isticaadooyinkiisi waxaa kamid ah sida saxiixa ku sugan isagoo sujuudsan buu wuxuu yihi allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wabimucaafaatika min cuquubatika wa bika minka laa uxsii hanaan calayka anta kama asnayta calaa nafsik allaahuma inii acuudu biridaaka ilaahu adiga raalli ahaanshadaadaan magangelayaa ridaha ilaahay waa tilmaan isaga uu leeyay waa la magangeli karaa horaan usoo sheegnay allahuma inii acuudu biridaaka ayaan magangelayaa maxaan ka magangelayaa min sakhatika caradaada carada ilaahay maxay sabab u tahayna ciqaab bay sabab u noqotaa qofku ilaahay u caroodo wuu ciqaabaya waa sabab marka sababtii buu nabiga ilaahay ka magangelayaa sababtii lagu ciqaabi lahaa buu ilaahay ka magangelayaa wa bimucaafaatika caafintaada ayaan magangelayaayo min cuquubatika cuquubadaadaan ka magangelayaa waakaa marka cuquubadii waa wixii yani natiijadii sababkeediina waa maxay caradii alle labadaba meeshaa nebigu waa ku magan galay alla uga magan galay sharta marka weligaa ha iska iloobeyn sharta waxa ay tahay natiijo xun iyo sababtii lagu gaari lahaa labada marka ilaahay baa laga magan galaa nati natiijadii xumayd oo ciqaab adduuniya aakhiro iyo sababkii ku gaarsiin lahaa natiijadaas xun nebigu calayhi salaatu wasalaam isticaadaadkiisa labadaas ayaa badnayd waana ku jamcin jiray weliba sida badanna wuu ku jamcin jiray ayb isticaadaadkiisao dhanna noocaa ayay wada ahaayeen dhinac kale marka haddaan ka eegno waxa ilaahay laga magan galaa waa laba nooc sidoo kale wax hadda joogo dhib hadda ku haysto oo ilaahay inuu kaa qaado aad rabto iyo dhib aan joogin ee kaa maqan ee aada doonayso alla magangelayso si dhibkaasi aanu kuguba imaaninba labadaas weeyaan marka marka alla la magangelaayo shar adiga ku haysata markaas oo rabta inuu ilaahay kaa rafciyo kaa qaado iyo shar aan weli kugu dhicin ee aada doonaysid sideeda inay kaaga maqnaato labadaabay u qeybsan tahay isticaadada labadanna waxay ku wada timid khudbatulxaajada nebiga sala allahu alayh ali wasalam oo khudbatulxaaja waxaa ka mida inuu nebigu dhihi jiray wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayi-aati acmaalina waxaanu ilaahay ka magangelaynaa buu dhihi jiray nafteenna sharteeda nafaheenna sharta ku jirtaan ilaahu kaa magangelaynaa waa mid markaa joogto wa naftibayba ku jirtaa awooday u leedahay yani waxaan ujeeda nacuudu billahi min shuruuri anfusina ilaahay baan ka magangelaynaa nafaheenna sharta ku jirta yacni naftu waxay awood u leedahay inay sharta la timaaday awood u leedahay marka tani waa shar kaa maqan ood ilaahay ka magangelaysa oo naftaaduna quwo iyo awood ay u leedahay naftaadii awood bay u leedahay masalan shartaani inay la timaado ilaaho ii keeni waayo marka wa min sayi-aati acmaalinaana waxay tahay camal adiga aada samaysatay ee xumaa sayi-adiisa iyo xumaantiisa ilaahu i dhinac mari weeyaan iyaduna labadii nooc marka shar maqan oo nabiga sala allahu alayh ali wasalam allahu ka magan galay oo naftu awood ay u leedahay iyo camal xun ee qofku ou la imaado ka magan galo labadaasaa marka nebigu uu ku ducaystay dadkuna dabcan uu baray marka laba un baan mid anagu nahay nafteenna naftu waa yacni shar badan tahay bal naftu ilaahay sida uu tilmaamay ina nafsa la ammaaratun bisuu marka kartidaas iyo quwadaas ay uleedahay xumida ilaahu ha ii keenin xumaanteeda xumaan waa kaa maqan tahay marka inay kaa maqnaataa doonaysaa wa min sayi-aati acmaalinaana camalka aan samaynay annaga ee xun sharta ku jirta ilaahu noo dhaafoo naga magangeli waxa ka dhalanayo labadii nooc marka halkaa buu ku jamciyey haddaba haddaan sidaan galanay waxaanu ka hadlaynaa hadda marka labadan suuradood sharta looga magan galay sida ay u weyn tahay oo shar weyn ay u tahay ko sharta koowaad waxa ay tahay qul acuudu birabbi lfalaq min shari maa khalaq rabb lfalaq waaga yacni iftiinku uu ka dilaaco rabbigii abuurtay ee iska lahaa ee ku tasarufayey ayaan magan galay sidaa dheh baa layihi nabiga sal ilaahay uu nabigu ku yiri maxaa laga magangelayaa rabbigaasna min shari maa khalaq wixii uu abuuray shartooda waxa uu abuuray shartooda shartaani marka waa caam mar haddii la yidhi min shari maa khalaq shartuna ogow waxay ku jirtaa makhluuqa waxa alla uu abuuray bay ku dhex jirtaa amaa ficilka ilaahay ee abuurista ah wax shara ma laha isago marka waxa uu leeyahay min shari maa khalaq waxa shar uu abuuray baan ilaahay ka magangelayaa sidaas in ah taa marka waa caam shar caama weeyaan waxaana soo gelaya makhluuq kasta oo ay shari ku jirto makhluuq kasta wax kastoo alla uu abuuray oo shar ay ku jirto ama jinni ha ahaado ama insi ha ahaado ama xayawaan ha ahaado dhulka korkiisa joogo waxa makhluuqa oo ay sharta ku jirto oo dhan yaad ilaahay kaga magangelaysaa taasi nooc kastoo min anwaaci ilbalaa macnaheedu marka waxaa weeye waa min shari kulli makhluuqin fiihi sharun makhluuq kasta oo ay shari ku jirto yacni ma ahan ilaahu makhluuq kastaan kaa magan galay ma aha ala makhluuqaadka ilaahay qaar banba sharba lahaynba jannadaa ka mid a ambiyada ilaahay baa ka mid a malaa'igtaa ka mid ah kuwaas maaha inaa ilaahay ka magangelaysa adiga ee waxaad alla ka magangelaysaa waa makhluuq shar ay ku jirto oo dhammaan dhammaantiisa marka shar kastoo adduunka taallo shar kastoo aakhiro taallo shayaadiinta shartooda kuwa insiga jinniga dugaaga kulligood naarta sharteeda ayaa soo wada gelayaan lidaalika saxiixa waxaa ku sugan nabigu sala allahu alayh waali sunnadana waa kusoo aroortay saan oo kale iyadoo shar caama ilaahay laga magangelayo nabiga sala allahu alayh wali xadiis muslim uu wariyey min xadiisi khawlata binti xakiim radia allahu canha waxa ay tiri nabigu sala allahu alayh ali wasalam waxau yihi man nazla manzilan meel la dego qofkii dego faqaala yidhaahdo acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari maa khalaq lam yadurahu shay-un waxba ma dhibaan xataa yartaxila minhu ilaa meesha uu ka rarto ilaa meesha uu iskaga tago wax dhibayaa ma jiraan markuu soo dega hadduu yidhahdo acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari maa khalaq min shari maa khalaq weeyaan wixii alla uu abuuro shar ku abuurayba shartoodan ilaahu kaa magangelaya dhammaantood jin insi waxay doonaan ha ahaada haddaad marka niyo wanaagsan macaanideeda adoo fahmayo adoo ilaahay ku kalsoon haddii aad tiraahdid ilaahay waa kaa magangelinaya subxaana wa tacaala wax kasta oo shari ay ku jirto jin insi wuxuu doona ha ahaa weliba yacni ducadan adciyatulmasana waa ka mid tahay ducooyinka galbihii la akristo casirka kadib saddex jeer qofka a inuu akriyo acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari maa khalaq acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari maa khalaq acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari maa khalaq ta koowaad marka waa taas tan kale waxa ay tahay macnaha qofku marka wax isticaadada ilaahay la magan galaa macnawiyaadka qofkay kor u kicinayaan adiga ma aad xooggaaga iyo hubkaaga iyo keliya inaad ku socoto nacam waxaaba joogaba makhluuqa alle waxaa ka mida makhluuq aadan u jeedin adiga oo adiga aadan arki karin sa isaga celinay marka makhluuqaas ma iska celin kartid ilaa inaad allah subxaana watacaala magan gasho ma ahani sharta labaad ee suurat lfalaq waxa ay tahay wa min shari gaasiqin idaa waqab wa min shari gaasiqin idaa waqab habeenka shartiisa ayaan ilaahay ka magangelayaa nacam idaa waqab kolka uu soo qa mugdigiisa uu soo qaabilo yimaado nacam shartaani marka waa shar khaas ah oo shar tii caamka la daba dhigay yacni waxa ay tahay ilaahu mugdiga habeenka shartiisaan kaa magan gelaya habeenka mugdigiisa sharta oo wato yaan ilaahu kaa magan gelaya haddii mugdigu uu soo galo ama uu soo qaabiloo soo jeedkalo sharta marka habeenkii waxaa loo tilmaamayaa waxa ay tahay habeenku waxaa weeyaan culammadu sida ay yidhaahdaan maxallu suldaani alarwaaxi shiriira arwaaxda sharta badan awoodeeda meesha ay ku jirto oo ay yacni ku ay ku shaqeeyaan weeyaan nufuusta xunxun ee sharta badan ayaa habeenka yacni aada u kaco oo aada u nashaaq badan yani haddaad aragta yani dadka aadka u sharta badan hadduu noqon lahaa qaadicu dariiq hadduu noqon lahaa yacni qof shar maagan xumaan qof wato qof wax sixraayo dhammaantood waxaa weeyaan anfusu shiriira habeenkii bay aada u shaqeeyaan oo habeenkaa mugdigiisa ay isku asturaan shayaadiinta habeenkii waa la faafiyaa oo way faafaan saxiixeynka waxaa ku sugan min xadiidi jaabir radia allahu canhu inuu yihi nabigu sala allahu alayh waali wasalama fakfituu habeenku haddii uu dumo oo mugdigu uu yimaado fakfituu sibyaanakum waxbisuu mawaashiyakum xataa tadhaba faxmat lcishaa xoolihiina xira caruurtiina yaryarkana qabta oo guriga ku haaya inta yani habeenka yani mugdigiisa oo yani baxayo hataa marka waxay kutusaysaa caruurta yani inaan lagu sii daynin maqribkii oo kale marka habeenku uu soo galo mugdigiisa uu bilaabanayo shayaadiintii waa soo furmaysaa marka xilligaa marka waxaa weeyaan caruurta yaryar oo kale xoolaha kulli in la xiro meeshooda lagu haayo maxaa yeelay intishaarkaas shayaadiintu markay faafayaan waa dhibaayaan marka dhib bay u geysan karaan marka sidaa darteed nabigu sala allahu alayhi waalihi wasalam sidaasuu ku teliyey imaam axmed iyo abu daawuud waxay wariyeen fa ina allaha yabusu min khalqihi maa yashaa habeenkii ilaahay khalqigiisa wuxuu soo faafiyaa wuxuu doono waxaa u jeedin oo tiro badan oo shar badan sidaa darteed quluubta mugdiga badan waxaa weeyaan quluubta madow ee mugdiga badan shayaadiintay weel u tahay oo meeshay shayaadiinta ku shaqaystaan waa meeshaas oo qof qalbigiisa iftiimayo waxyi ka iftiimayo shaydaankii ma ku agnoolaan karo laakiin dadka haddaad u fiirsato shayaadiinta la shaqaysato waa dad salaadihii ka fog weyse qaadkii ka fog qalbigooda uu madow yahay walciyaadu billahi munaasabada marka ka dhexaysa waxaad ogaanaysaa fiiri qul acuudu maxaa sifada ilaahay lagu magan galay waa maxayna birabbi lfalaq waaga iftiinkiisa rabbiga dilaaciyo oo rabbiga u ah yaan magangelayaa baa tiri waxaana suuradda lagu dhex sheegay habeenka iyo shartiisana waa lagu sheegay marka rabbiga awooddaas le ee habeenkaas sharta ay ku guda jirto sida oo u joogo habeen oo u yahay rabbiga inta iftiin soo bixiyo maalinkii oo dhan yani markaa habeenkii iftiin isku bedelayo oo maalin ay noqonayso rabbiga awoodaas lebaan magangelayaa waxaan ka magangelayaa kuwaan mugdiga ku shaqaysto xun shartooda waxau kaloo alla subxaanahu watacaala uu sheegay addoommadiisa inuu mugdiga ka bixiyo oo uu u bixiyo iftiinka khalqiga dhammaantiisna waxaa marka shartaa marka iyadu waa taasa sharta saddexaad waxa ay tahay wa min shari nafaasaati fi lcuqad aan ka magan waxaan ilaahu kaa magangelayaa wa min shari nafaasaati yacni nufuusta wax afuufto fi lcuqadi guntimaha kuwa afuufo annafaasaat haween ma ahan hadda in laga wada nacam keliya haweenna waxwaa sixraan ragna waxwaa sixraa haweenka si gaara ma aha yani in loo loo sheegayo macnuhu waxaa weeyaan alanfusu nafaasaatu fi lcuqad waa nufuustii xubayd ee wax afuufaysa intay guntimay wax isku xirxiraan wax afuufayeen kuwaas shartooda waa saxarada marka saaxiriinta shartoodaan ilaahu kaa magangelaya kuwa wax sixro sidaas weeyaan waa marka arwaaxdaas iyo nufuustaas sidaa uxun ee wax sixraan waxaana aayadahan dabcan ay ku yimaadeen rasuulka caleyhi salaatu wasalaam baa mar mararka ka mid a ayaa nebiga labiid ibn alacsan nin layidhaha ayaa sixray markaa nebigu waa xanuunsaday sala allahu alayh waali wasalama sixirka nebiga la sixray caqligiisa nebigu ma tegin oo majnuun iyo wax waalaan ma noqonin waxyigiina ma saameynin bacdinaas baa diidayo waxay dhaheen nebiga lama sixrin xadiidka nebiga in la sixrayna bukhaariga muslim buu ku yaalla nebigu waxay yidhaahdeen haddii waa la sixray la dhaho waxaa ka dhalanayso de wixii ay mushrikiinta sheegi jireenba in tattabicuuna ilaa rajulan masxuura nin sixran miyaad raacaysaan yani qof masxuur ah marka da mushrikiintii waxay nebiga ka sheegeen baa la rumeynaa haddii nebiga waa la sixrin la yidhaahdo laakiin culamada waxay ku macneeyeen masxuur waxaa la yidhaha qofka marka inta la sixro caqligiisa ou tago ee ou waasho marka waxay leeyihin nin waalan miyaad wax ka qaadanaysaan bay ka wadaan ayagu marka mushrikiinta de nebiguna ma waalaninba sala allahu alayh waali wasalam ma waalanin ee bal waxaa weeyaan sixirka waa ku xanuunsaday de nebiguna waa ku banaan tahay jiradu nacam inuu xanuunsado waa xanuunsan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyigiina ma aanay ka saameynin ayb shartaa marka waxaa weeya shartaa sixirka marka nabiga sala allahu alayh ali wasalam labada suuradood baa lagu akriyey markii lagu akriyeyna kaanamaa nushita min ciqaal dabar in laga furay baa soo moodaa isla markiiba xanuunkii fag ayuu ka yidhi waa ka baxay sharta kale afaraad waxa ay tahay oo min shari xaasidin ilaa xasad xaasidka shartiisa kolka uu xasdaayo xaasidku marka waxaa weya qofku waxaa dhici karta dabcigiisa in xasad uu ku jiro laakiin markaas qofka uu xasdi lahaaba ounan baxsuusnayn waxaa ka daran marka markaa aayadduna ay tilmaamaysaa qofka xaasidka ah marka uu xasdaayo qalbigiisa uuba ku jiro ninkii uu xasdaayey uu ku jiro qalbigiisa taasaa marka ugu darano aayadduna ay sheegtee takraar iyo wax iska soo celcelin ma ahan iyaduna sharta xaasidku marka waxaa weeyaan fiirintiisa iyo isha iyo waxyaabahaas oo dhan ayaa soo wadagelayo nacam marka qofka maxsuudka ee la xasdayo haddaanu xaasidkuna ishiisu sharday leedahay qofka la xasdaya hadduunan ilaahay magan gelin ee suuradahan aanu akrisanin ee yacni dikriga aanu badsanin ee alla ku-xirankiisu uu yaraado waa saameynaysaa weliba saameyn aada iyo aada weyn bay ku yeelanaysaa saxiixu muslim waxaa ku sugan min xadiidi abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana jibriila ata nabiya sala allahu alayh waali wasalama jibriil nebigu u yimid faqaala wuxuu yihi yaa muxamadu muxamedow ishtakayta ma xanuunsatay faqaala nacam faqaala bismi illaahi arqiik min kulli shayin yu'diik min shari kulli nafsin aw caynin xaasidin allahu yashfiik bismi illaahi arqiik saasuu yidhi marka waxaa ku jirtay marka min shari kulli min shari kulli nafsin aw caynin xaasidin marka xaasidka shartiisa waxaa weyan waa ishiisa ta'hiirayna leedahay bimujarad qofka uu fiiriyo waxaa weeyaan waxaa dhici karta qofkaasi in marka saameyn intay ku yeelato meesha uu ku dhacayo ama uu ku xanuunsado shartaa marka waxaa uga magangeli kartaa xaasidka shartiisa tawxiid saxiixa alla inaad magan gasho suuradahan inaad akrisato habeenkii saddex saddex jeer qul huwa allah iyo mucawidateynka saddex jeer yani inaad ka akrisato kiiba dabadeed inaad ismarmariso iyo waxyaabaha kale soo raaco haddaba marka xaasidka jinni iyo insi labadaba waa camimayaan oo waa soo wadagelayaan meeshaan shaydaanka iyo xisbigiisana mu'miniinta mar walba waa xasdaan sida la ogsoon yahay oo waxay ka xasdaan waxa alla uu siiyey ee khayrkaynan u ogolayn ilaahayna waa ka dhahay ina shaydaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir suuratu lfalaq marka waxa ay koobsatay afar shar shar caama shar caam ah laba sharood oo waxaan jeedaa oo caam ah min shari maa khalaq iyo wa min shari gaasiqin idaa waqab ila maxaa yeeley habeenka waxa shar ku dhex wado dhan waa wada caam hal shar iyo laba shar ma aha shar kastoo habeenka ku dhex jirtaa ilaahay ka magangelaysaa iyo laba khaas oo sixirka iyo xaasidka afartaas ayaa ku jirta yani sharood laba shar waa caam waa mid makhluuqa oo dhan makhluuq dhammaantiis oy shar ku jirto ayaad ilaahay ka magan gashay midda kalena waxaa weeyaan habeenka sharta ku jirto o dhan baa ilaahay ka magan gashay labana waa khaas waa labada khaaska ah waxaa weeyaan iyagu waa sixirkii iyo xaasidnimadii iyo xaasidkii yani ishiisii intaasaa marka meeshaa ku jirta marka xaasidkuna marka de shartiisu ilaa toban sababood buu ibnulqayim raximahullah uu sheegay badaacu lfawaa-idka uu ku sheegay ee laba iyo toban sababood buu sheego xaasidka shartiisa layskaga ilaaliyo iyo isha iyo waxyaabaha lamidka ah amaa suuratu nnaas qul acuudu birabbi nnaas iyada waxay koobsatay shar u badan addoonka sabab ou la yimid isaga waana sharu shaydaan sida suuratu lfalaq ay u koobtay oo ay yani u dabooshay adiga keyrkaa sharta kaaga imaanayso min shari maa khalaq min shari gaasiqin idaa waqab wamin shari nafaasaati fi lcuqad wamin shari xaasidin idaa xasad cid kale waayo waxa sharta kula maagan markaas ood ilaahay ka magangelaysaa tani iyadu waxa ay tahay waa shar adiga kugu dhex jirta markaas oo naftaadii iyo shaydaankii iyo dagaal intay kugu intaad intaad yani la samayso ayaa marka shar naftaadii ku guda jirto xabadkaagay ku dhex jirto iyay ka warramaysaa suuraddan marka waxaa lagu sheegay oo alla looga magan galay shaydaanka waswaaskiisa qul acuudu birabbi innaas maliki innaas ilaahi innaas intaas waa allihii la magangelaayo tilmaamihiisa maxaa laga magan galay ilaahay min shari lwaswaasi alkhannaas min shari lwaswaas kii wax waswaasinayo shartiisa alkhannaasi ee mar walba dhuumanayay hadaad ilaahay xusto waa kaa cararaya haddii aada ilaahay moogaato waa ku imaanaya idan sharta adaa isugu sabab noqonaya marka ilaahay baad iloogeysaa iyo dikrigiisa waa ku imaanaya isagii markaas saxeexeynka markaa shaydaanku waswaasinta oo dadka waswaasiyaana dikriga alla marka ay moogaadaan aad bay u fara badan tahay bukhaari muslim waxay warinayaan marka shaydaanku min shari lwaswaasi alkhannaas alladii yuwaswisu xaggay kaa waswaasinayaan alladii yuwaswisu fii suduuri innaas dadka xabadkooda laabta dhexdeeda marka shaydaanku wuxuu awood u leeyahay gudahaga inuu galo waxaana caddaynaya xadiidkii safiya radi allahu canha saxeynka ku sugnaa nebigu markuu soo sabootiyey laba nin oo ansaartii kamida baa aragtay markay arkeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo haween la socdo waa carareen markiiba markaasuu yihi calaa rislikumaa war iska tartiibsada inahaa safiyatu safiya weeyaan buu yihi xaaskeydi markaasay dhaheen rasuulka ilaahay adiga miyaan xumaan kuu malaynaynaa markaasuu yihi ina shaydaana layajri min ibni aadama majra dami shaydaanku bani aadamku wuxuu uga socdaa dhiigga xididada uu ku socdo adiga xidid dhiiggaagu soo xididada kuma socdaan xididada ay ku socdaanoo shaydaankuna ku socdaa marka xabadkaagiibuu fariisanayaa haddaad marka see uga badbaadi kartaa dikri ilaahi subxaana watacaala haddaad dikriga ilowdo shartaas adaa sabab isugu noqonaya marka nacam marka taa nabigu calayhi salaatu wasalaam saasuu noogu sheegay nooguna tilmaamay ayb waxaa kaloo kamid a marka saxiixa waxaa ku sugan nabigu sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi idaa nuudiya bisalaati salaada haddii la adimo dikriga soo uga cararayo arag adbara shaydaanu walahu duraaqun shaydaanku waa cararaya isagoo gadaal neef ka sii daynayo fa idaa qudiya haddii aadaanka la dhammeeyo aqbala waa imaanaya faidaa tuwiba haddii la aqimo biha adbara waa cararaya haddana aqimaada faidaa qudiya haddii la dhameeyo iqaamadii aqbala waa soo qaabilaya waa imaanaya xataa yaqdura bayna alinsaani wa qalbihi ilaa shaydaanku uu galo insaanka iyo qalbigiisa ilaa uu kala dhex galo fayaquulu wuxuu dhahaya udkur kada salaadii dhexdeeda war waxaa soo xasuus udkur kada waxyaaba aadan awal xasuusnayn buu kusoo xusuusinaya marka sida uu kuu waswaasinaya balfeerin xataa laa yadri'a talaatan sallaa am arbacan ilaa qofka uu ogaan waayo ma saddex ragcood tukada masa afar waswasadiisa waxaa ka mid a saxiixa xadiid ku sugan min xadiidi abi hurayra radi allahu canhu nabigu sala allahu alayh ali wasalam waxa uu yihi yati shayaanu yaati shaydaanu axadakum shaydaan midkiin buu u imaanayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa man khalaqa kada man khalaqa kada bal waswaaska feeri yaa waxaas abuuray yaa waxaas abuuray qofka allah allah buu dhahayaa naftiisa isla sheekaysanayso laakiin waa shaydaan waxa ku dhex jiro markaas yaa kaa abuuray allah kaana yaa abuuray allah markaasuu leeya man khalaqa allah allah yaa abuuray isaga maa sidaa buu dhahaya faman wajada dalika qofkii sidaa helo hal kale maa jira marka falyastacid billaah ilaahay ha magan galo walyantahi meeshaasna ha ku joojiyo warka youna sii socsoconin halkaa ilaahay ha magan galo halkaa joojiyo asxaabtu waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay midkaan waxaa dhacaysa mararka qaarkood inuu ku fekero wax haddii uu ku hadli lahaa ay uga dhib bad yani inuu buur ka soo dhaco ay uga fududaa lahayd waa maxay sidaanay sheegeen oo kale marka marka qofka shaydaanku xataa diintiisa iyo tawxiidkiisii wuu ka kharibaya nacam tow qalbiga u fadhiisto ayuu maanta dhan waswaasinaya laakiin ilaahay muxuu sheegay haddaa ilaahay xusto oo kaa cararaya min shari lwaswaasi alkhannaas tabar badan male isaga markaa ilaahay magaciisa xusto waa cararaya marka aadaankii oo ku cararaya iqaamadii buu ku cararaya oo haakada adciyooyinka iyo adkaarta subaxi la akristo kuwa galabtiya la akristo waxaas oo dhan waa dhibaya waswasadiisa marka sidoo kale waxaa ka mid a qalbiga ayuu qofka wuxuu kaga mashquuliyaa hadal iyo yani sheekooyin markaasu ilowsiyaa maslaxadiisa ilaahay subxaana watacaala khad nabiyullaahi muusa iyo ninkii ay israaceen oo yuushac ibnu nuun markii ay socdeen oo ay khadir xaggiisa inay aadaan ay rabeen ayaa waa tii marka noo soo bixi aatinaa hadaa'ana laqad laqiinaa min safarina hada nasaba markaasu wuxuu yihi qaala ara-ayta id aweynaa ila asakrati fainii nasiitu lxuuta wamaa ansaahiihu ila shaydaanu an adkura waxaa i ilowsiiyey shaydaan buu yihi marka shaydaanku xataa maslaxada qofka ayuu ilowsiinaya sow wax kale kugu mashquuliyo qalbigaaga geliyo geliyo yaa maskaxdaada wuxuu ku ilowsiinaya maslaxadaadi walaa takunuu kaladiina nasu llaha faansaahum anfusahum qofkana waxaa asal u ah taasi inuu ilaahay iloobo dikriga alle dikriga alle markuu iloobo shaydaankii marka wuxuu ku ilowsiinayaa adigana ama cuquubaba lagaaga dhigayaa maslaxadaadi inaad garan weyso oo aa ilowdid waxaana kaaga filanba hadda waswaaska shaydaanka iyo khidadkiisa iyo shartiisa in lagu tiriyo waxaa kaaga filan isagiibaaba wuxuu ku dhaartayba jid kasta inuu kuu fariisanayo qaala rabbi bimaa aqwaytanii la aqcudana lahum siraataka almustaqiim uma la'aatiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaailihim walaa tajidu aktarahum shaakiriin dhinac walba waa uga imaanayaa buu yihi yani horay iyo gadaal midig iyo bidix badankoodna ma helaysid ayagoo kugu shukriya marka waddo walba inuu fariistayo uba tilmaamayo uu sheegayba marka taasaa shartiisa iyo kaaga filanba shuruurta marka shaydaanka iyo waswaaskiisu ilaa lix qaybood unbaa ilaa lix meelood ayuu xooga saaraa nacam nusuustii iyo marka istiqraa lagu sameeyey marka ugu horeysaa waxaa weya kufri iyo shirki inuu ku dhex geliyo sida uu kuu waswaasinayo inuu kufri iyo shirki inuu ku dhex geliyo haddii awood taa uu heli waayo alla uu kuu qoro inaad shirkiga ka badbaadana wuxuu kugu mashquulinayaa waxaan diin ahayn inaad diin u qaadato ood ilaahay ku caabuddo wax adiga aada jaabkaaga kala timid bidco iyo wax lamida maxaa yeelay bidcadu culammadu waxay yidhahdeen waa dihliizu lkufri gaalnimada albaabka laga gala waayo haddii marka ilaahay sunnada uu ku baro sunnada uu ku waafajiyo oo uu bidcadii marka aad ilaahay uu kaa badbaadiyana kabaa-irta inuu kugu mashquuliyo ayuu aada ugu dadaalayaa kabaa-irtii haddaad ka toobad keenaysa mar walbo tawbadii iyo aad ku dadaalaysidna saqaa-irtii dunuubtii asaga marna maku darinaya dunuubtii yaryarayd ayuu kugu mashquulinayaa dunuubtaa yaryarayd markaas oo markaasaad isleedahay dembigaan maxaa ka macnaa waa yaryahay saasuu kaa dhaadhicinayaa xadiidkii imaam axmed oo wariyana wuxuu ahaa min xadiidi sahl ibni sacd nabigu sala allahu alayh wali wasalam inuu yihi iyaakum wamuxaqaraati dunuub war waxaad iska ilaalisaan dunuubta kuwooda la yaraysto fa ina matala dalika matalu qowmin nazaluu bifalaatin min alardi waxay lamid tahay buu yidhi taasi qolo meel lama degaana intay degeen ayagoo musaafiriin ah war aan cunto karsanee dab aan shidana yidhi ee nin kastaa qori ou keenay qori yar ou keenay kanna laba qori midkan qori midkan saddex qori markaa inta laysku daray marka xaabadii markaa inta la shiday bay dab weyn iyo naar ay noqotay marka naartay dabku muxuu ka bilowdaa qoryo yaryaroo laysu geegeeyo weyaan dunuubta yaryar marka haddaad ka dhigato barnaamij iyo brogram haddaad ka dhigato waa weynay noqon ay halis u tahay inay noqoto haddii kalena marka ilaahay subxaanahu watacaala basiiro fiican uu ku siiyana waxa mubaaxaadka inuu kugu mashquuliyo shaqadii iyo yani adduunyadii iyo wixii mubaaxa ahay kuu banaanaa inuu kugu mashquuliyo muxuu kaa mashquulinayaa marka mubaaxa oo lagu mashquulaa dhibka uu leeyahay waxa ay tahay cumrigaagii aada jannada ku raadsan lahayd baad mashquushay wax mubaaxa oo aan sawaab laga helaynin iyo iyo iyo ciqaab baad ku mashquushay wixii sawaabka lahaana waa ka mashquushay so intaas buu rabaa marka taas marka uu waayana camal laga fadli badan yahay buu kugu mashquulinayaa oo masalan waxaa dhici karta inay ramadaanba ay tahay ramadaanka marka qiraa'at lqur'aanka iyo qur-aankao lagu tadaburo iyo qiyaamuleylka iyo acmaashaasba aada u wanaagsan sadaqada iyo waa kaa mashquulinaya acmaal kale oo laga fadli badan yaho laakiin sideeda u fiican buu ku mashquul uu kuleeyahay mar kastaa waa inuu wax un kaa reebto adiga macana haddii uu kaa waayo meeshii ugu darnayd meesha ka hooseysa meesha ka hooseysa meesha ka hooseysa ilaa uu marka sidaa uu u wado intaa haddii uu waayana dee wuxuu kugu soo dirayaa junuudiisa intaa haddii uu waayo culimadu waxay leeyihin wuxuu kugu soo diraa ciidankiisii ama jin iyo insi waxay doonaan ha noqdaan markaasay adiga ku dhibayaan dadkiibaa marka dhibaayo qofkan waxaa laga yaabaa nin daaciya oo caalima oo yacni cibaado badan inuu yahay markaasu wuxuu ku salladayaa dad kalaa lagu salladayaa oo mar walba cayn waa caynayaan waxbay ka sheegayaan asagiina marka wuxuu ku mashquulayaa qoladaas sida u qoladaa iskaga celi iskaga celi isleeyahay ma wuxuu ka mashquulayaa daacadii iyo cilmigii uu dadka barayay shaydaanku marka inta uu rabay waa intaa marka nacam waana dhacdaa taas aaday u fara badan tahay waxyaabahaasoo dhan marka waa waxyaabaha uu aad aadka inuu u qofka ugu mashquuliyo oo isku dayo haddaba shaydaanka iyo waswaaskiisa waa sheegnay iyo sharta ku jirto waswaaskiisuna wuxuu xasilaa baan niri marka qofka dikriguu iloobo haddaba shaydaanka maxaa xirsi xirka ah marka nacam taasaan ku gabagabayneynaa shaydaanka maxaa yacni layskaga ilaaliyaa waxyaaba yacni ilaa sagaal gaaraya oo waxaa jira nusuustu ay tilmaantay shaydaanka in layskaga ilaaliyo oo haddii aad ku dadaasho shaydaanka uu kaaga fogaanayo waswaaskan iyo dhibkan shaydaankii ukaaga u kaaga dheeraanayo tan koowaad waxa ay tahay alisticaadatu billahi min ashayaan in ilahay horta isticaadada in lagu dadaalo oo alla wuxuu leeyahay imaa yanzagannaka min ashayطaani nasgun fastacid billah inahu huwa samiicu lcaliim haddii shaydaanku uu ku waswaasiyo ilaahay magan gal rabbi subxaanahu watacaala magan gal isticaadadaaba marka koow weeyaan hub iyo hadda iyo man yani sixisi ah ma kula dagaalami karti keliya waxaa kula dagaalami kartaa isticaadada inaa la timaado xirsi xirka labaad waxa weeyaan oo shaydaanku uu layskaga dhowro labadan suuradood in la akriyo ta'siir aada u cajiib badan bay leeyihiin oo alla waa lagu magan galaa nebiguna waa ki yidhi maa tacawada bihimaa mutacawi maa tacawada almutacawiduuna bimithlihimaa labadan suurad oo kale dadka ilaahay soo magan galo labadanoo kale kuma magan galaan yacni waa labada suuradoodoo xagga magangelyada ugu fiican wa oo ugu fadliga badan waa labada suuradood akrintooda xadiis kale wuxuu ahaa ikhlaaska qul huwallahu axad iyo labadan suuradood qofku markuu habeenkii yani inuu subxii akriyo saddex jeer maqribkiina inuu saddex jeer akriyo xiina yumsi wa xiina yusbix markuu waa berisanaya markuu galabaysanayaba inuu akriyo markaa inuu akriyo saddex saddex jeer oo nabiguna sala allahu alayh wali wasalam waxau yihi waman qara'ahumaa yani qofkii akriyay labadan suuradood labadan suuradood iyo ikhlaaska talaata maraatin xiina yumsi wa xiina yusbix kafathu min kulli shayin wax walbo way ka kaafinayaan abu daawud iyo tirmidi baa weriyeen xadiidkaas tan saddexaad waxa ay tahay qiraa'atu aayat lkursiyi cinda nowm markaad seexanaysa aayatulkursiga inaa akriso xadiidkii saxiixa qisadii abu hurayra markii nebiga u wakiishay zakaatulfitriga inuu soo ururiyo markuu soo aruuriyey masaajidkiibuu ku ururinayay shaydaan nin baa u yimid markaasuu arkay isagoo xadaayo oo faraqa ku shubanayo wou qabtay marka la arfacanaka ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam wallahi nebigan kuu geynayaa buu yihi markaasuu yii iska keydaa nin ilmale baan ahay faqri ah oo iska daayay marka waa u naxariista maalin labaad bahodan habeenkii labaad buu kusoo laabtay sidii oo kale uu yidhi waa iska daayay markii saddexaad bahodana kusoo laabtay waa qabtay marka markaasuu yihi iska keydaa hadda yani waxbaan kuu sheegayaay iska key horta waxbaan kuu sheegayan ku barayaa buu yihi iska keydaa haye soo daa buu yidhi markaasuu wuxuu yihi aayatulkursiga haddaa akrisa fa inahu lan yazaala calayka min allahi xaafid walaa yaqrabuka shayطaanu xataa tusbixa haddaad akrisa wy aayatulkursiga alle xaggiisa mid ku ilaaliyo inaad ka leedahay ka duuli maysid isla markaana shaydaanka kuusoo dhawaan maayo ilaa ad ka seexata ilaa ad kasoo waaberiisato oo subixii kasoo kacdo waa daayey marka abu hureyra qisadii buu nebigu uga sheekayey sala allahu alayh ali wasalam nebigi waxa uu yidhi ma garanaysaa qofka aada la khidaabaysa saddex habeen oo la hadlaysay may buu yidhi markaasuu yidhi shaydaan buu ahaa daaka shaydaanun ama inahu sadaqaka wa huwa kaduub run buu kuu sheegayoo dad aayatulkursiga akriso yacni waxaa weeyaan ma waa ilaahay waa kaa ilaalinaya laakiin waa been badani isaga waa been badan yahay laakiin markaa run buu kuu sheegay markaa nebiga calayhi salatu salaam waxaa laga qaadanaa binasri rasuuli sala allahu alayh ali wasalam qofka aayatulkursiga markau akriyo habeenkii markuu seexanayo inuu akriyo de isagoo macaanideeda dabcan fiirfiirinayo ilaahayna ku kalsoon shaydaanku marka ma usoo dhowaanayo tan afaraad waxay tahay qiraa'atu suurati albaqara suuratulbaqara akrinteeda guriga in lagu akriyo xadiis muslim ku sugnaabaa wuxuu ahaa min xadiisi abi hurayra nabiga sala allahu alayh ali wasalam waxau yidhi laa tajcaluu buyuutakum qubuuraa guryihiina qubuura ka dhiganina wa ina albeyta aladii tuqra'u fiihi albaqaratu laa yadkhuluhu shayaan guriga baqara lagu akriyaa shaydaan ma soo galo guriga in lagu akriyo xadiis kalena wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh ali wasalam uu yihi qofku markuu gurigiisa soo gelaayo hadduu bisinkii qabsado bisinka kusoo galo adciyadiina la imaado shaydaanku wuxuu ka kale ku dhahayaa laa mabiita laka caawo meelaa seexata ma leh marka cuntada loo keeno bismillaahi uu yidhaahdana markaasu wuxuu leeyahay laa mabiita laka walaa maqcam cuntana male gurina ma leh waa iska tegaya markashaydaankan marka inuu ilaahay wuxuu noo sheegay inuu kula wadaagayo yani wax kasta wastasiz man istadacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikaylika warajlika washaarikhum fi lamwaali walawlaadi wacidhum wamaa yacidhum shaytaanu ilaa guruura ilmahabuu kula yeelanayaa maalkuu kula yeelanaya shaydaanku waxaasoo dhan marka waxaa layskaga ilaalin karaa waxay tahay gurigii inaan qabri laga dhigin qubuurtan qur-aan lagu akrinin agtooda nacam marka qubuurtan lagu dhex cibaadeysanin marka gurigii inuu qabri camal iska noqdo ma ahane waa in lagu cibaadeysta sun salaadaha sunooyinka lagu tukado oo yacni qur-aanka suurat lbaqara lagu akriyo adkaartii iyo wixii lamidka loogu talagalay manzilka iyo qofku markuu soo gelayo iyo ou la imaado tan kale waxa ay tahay tan shanaad qiraa'atu khaatimati suurati lbaqara suurat lbaqara labada aayadood ugu dambaysa aamana rasuulu laa yukalifu llahu qofkaas inuu akriyo markuu seexanayo cinda nowm bukhaari wuxuu wariyey ee muslim min xadiidi abi mascuudin albadri nabigu sala allahu alayh ali wasalam inuu yihi man qara'a alaayatayni min aakhiri suurati lbaqara fii leylatin kafataa habeen qofkii akriya labada aayadood oo suurat lbaqara ugu dambayso way kaafinayaan culamadu waxay yidhahdaan waxay ku kaafinayaan xirsi xir iyo yani wax ou ku waxaan ujeedaa wax ou yacni shaydaan iskaga ilaaliyo oo uu ilaahay subxaanahu watacaala dhowritaan uga dalbado waa uu iga filan yihi waxaa kaloo ta saddexaa lixaad ay tahay laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmilku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir boqol jeer inuu akriyo maalinkii maalinkii boqol jeer inuu intaa akriyo oo xadiis bukhaariy muslim kusugan baa wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh ali wasalam waxau yihi man qaala laa ilaha illa allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir fii yawmin mi-ata maratin maalin qofkii boqol jeer yidhaahdo kaanat lahu cidla cashri riqaabin toban luqumood toban addoon isagoo xoreeyey ula ayay u noqonaysaa wa kutibat lahu mi-atu xasana boqol xasano ayaa loo qoraa boqol xasano ayaa loo qoraa wa muxiyat canhu mi-atu sayi-a boqol xumaan ama boqol dembina waa laga tiraa fiir ajarkeeda sida uu u badan yahay wa kaanat lahu xizban min ashayaan shaydaankuna waxay uga tahay yani inayna usoo dhowaanin shaydaankiina waa looga ilaaliyaa waa boqol jeer oo laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir aad tiraahdied waay maalinkii boqol jeer waa tawxiidkii allaa la weyneynayaa waa kaas wa kaanat lahu xifdan min ashayaan yawmahu dalika xataa yumsiya maalinkiisas ilaa uu ka galabaysto dhabalka uu ka dhaco walam yaati axadun biafdala mima jaءa bihi ila rajulu caamila aktara min dalika qof waxa uu sameeyo kale aakhira la imaanayaana ma jiro ilaa qof isaga intuu sameeyo kale la yimid iyo ka badan ma ahani xadiidka todobaa yani tan toddobaad waxa ay tahay arrinka toddobaad dikriga ilaahay oo la badiyo kasratu dikri illah dikriga ilaahay subxaanahu watacaala saameyn buu kuleeyahay qofka naftiisa in la badiyaana ilaahay baana faro yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kasiira dikri marka la yidhaahdana afka keliya midka la nuuxnuuxiyo bis ma aha naam dikrigu qalbigana waa laga sameeyaa carabkana waa laga sameeyaa oo dikriga qalbiga weliba waa ka muhiimsanya kan afka waxaa dhici karta inaad afka ilaahay ka xusto qalbiga maqan yahay waxaa ka wanaagsan marka laakiin markaad qalbiga alla ka xusayso waa joogaa qalbigaaga kan ugu fiicanna waa midka laysku dara qalbiga iyo carabka labadaba dikriga marka wuxuu leeyahay yani sir aada u cajiib badan xadiis tirmidi uu warinayo min xadiis alxaaris alashcari nabiga sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi in allaha amara yaxya bna zakariya bihamsi kalimaat ilaahay xabnu zakariyaaba wuxuu amray shan kelmadood marka wuu la daahay nabiyullaahi ciisa u waxyooday haddana markaasaa adu marka dambe xadiidku waa dheeraa waxaa ku jirta xadiidkaa nabigaa ka sheekeynaya sala allahu alayh waali wasalam waxaa ka mid ahaa wa aamurukum waxaan idin farayaa buu alla yihi an tadkuru llah inaa ilaahay xustaan fa ina matala dalika qofka alla alla xuska tusaalihiisu waxa uu yahay kamahali rajulin kharaja alcaduwu fii isrihi siraaca xataa ataa calaa xusnin xasiinin faaxraza nafsahu minhum kadalika alcabdu laa yuxrizu nafsahu min ashayطaani ila bidikri illah dikrigu wuxuu la mid yahay buu yihi nin cadow oo raadkiisa soo qaaday oo ka cararay markaas ee cadowgu yani aada usoo degdegayaan soo uga cararaaya isagana uga cararaaya meel dhufays adag cadowgii ka galay waxaa lamida sidaas oo kale dikrigu waxau leeyahay nabigu sala allahu alayh ali wasalam addoonka markuu all naftiisa shaydaanka ugama ilaaliyo dikriga oo kale nacam addoonku naftiisa shaydaanka kama ilaaliyo ilaa dikri alla unba uga ilaaliyaa waxay lamid tahay shaydaanka waa ku eryanaya waa cadowgaagii adiga inuu qadka kaa leexiyo rabaa dikriga allaad intaad yani ayaad sutiga ugu qaba kartaa nacam haddaa dikriga alla subxaana watacaala aada hayso hadday noqon lahayd dikriga munaasabaadka kusoo arooray midka kale mutlaqa ee yani ama qur-aankii aada akrisata ee ah waxaa weeyaan shaydaankii markaas waa waxaad ka gashay dhufays aad iyo aada u adag tan sideedaad waxa ay tahay alwudu wasalaa qofka waysaqaadka iyo salaadda waa xifdinayaan qofka waysaqaadki iyo salaaddii waa xifdinayaan sidaas darteed baa qofku marka uu xanaaqo oo kale shaydaanku waa marka uu aada ugu yani sahlan tahay inuu qofkii hadal xun uu ka keeno waxaa la isfaray qofku mark markuu xanaaqo inuu weyse qaato shaydaanka yani waxay daninaysaa marka weyseqaadku shaydaanka waswaaskiisa iyo waxyaabahaas tan sagaalaad waxa ay tahay imsaaku fuduuli الnadari walakli washurbi wاlmukhaaladati wاlkalaam qofku inuu aada uga afhaysto fiirmada yani araggaan haddaa iska sii dayso oo meel walba kusii dayso halis weeyaan nacam shaydaankuna waa meelu kaa soo galay noqonaysaa ilahayna waa ka dhahay qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika adkaa lahum taa marka inuu nadarka aada u kontaroolo oo waxyaabaha xunxun fiirmadooda inuu iska ilaaliyo cunidda iyo cabidda inuunan aada ugu talaxtayn oo kuluu washrabuu walaa tusrifuu oo hadduu aada ugu talax tago cuniddii iyo cabiddii waxaa dhacaysa marka sheega inuu caajiso hurdadu badato cibaadadiina uu ka caajiso dikrigii qur-aan akriskii inuu ka caajiso hurdo uun isaga baahan yahay taa marka waxay sababaysaa haddii dikrigu uu ku yaraado shaydaankii marka waa shaqaysanayaa markaas walmukhaalada mukhaaladadana midda ugu daran weeyaanoo qofku waxaa weeyaan dadka ku dhex darnaanta oo dadku ku dhex daran yahay oo ku dhex jiro inuu aada u kontaroolo weeyaan ummaddan aa ujeedid mukhaaladadooda culimmadu waxay u qaybiyeen kuwana lagama maarmo waa dadka culimadoo kale ood khayrka ka siyaadsanaysa kuwana waxaa weeyaan waa sidii cuntadoo kale markaad u baahan tahay inaad u tagto waa qaraabadii iyo dadka xuquuqda kugu leh kuwana mukhaaladadooda waxaa weeyaan waaba xanuun gows xanuun iyo wax lamid oo kale waa dadka ahlu macsida iyo waxyaabaha lamidka kuwana ku dhex darankooda waa ka summi sun oo kale waa waa qofka kufriga iyo bidcada kugu yeerayo oo kale marka inaad aada u yarayso oo aada waktigaaga aada intaad u koontaroosho oo aadan yani maanta dhan un in qof un kula joogo qof un aada la sheekaysanayso oo hadal iska badan iyo inaada lahayn maxaa yeele meelahaas waa meelaha shaydaanka uu qofka kasoo gala ayay kamid tahay dadadku aad leertaan waxaa weeyaan culimmadii hore sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah ba waxaa laga soo guuriyey xabsiga markii la geliyey aniga xabsiga waxba igagama qaadayaan buu yiri nacam walmaxbuusu maxbuus waxa a buu yihi man xubisa qalbuhu can illah qofka qalbigiisa ilaahay laga xiray maxbuus waxaa ah qofka qalbigiisa ilaahay laga xabisay oo laga qufulay oo laga xiray laakiin qofka ilaahay qalbigiisa u furan yahay maxbuus ma ahano bal wuxuu samayn jiray yani markii la xiray oo kutubtii laga qaaday oo yani la jooyo xataa yani waxau wax ku qoran aalad kasta oo wax ku qori kara waa laga qaaday xataa dhuxusha iyo waa laga qaaday xataa si uusa waxba u qorinba markii dambe qur-aanka akriskiisa ayuu galay iyo kuta ku tadaburkiisa markaasuu wuxuu yihi nicamka ilaahay ii galay middaan mid ka weyn maba aqaano yii bacdalislaam oo dadkii ixiray waxa uu yihi marka abaal bayba iigu galeen yidhi arrintan siddeetan iyo dhowr jeer buu qur-aankii akriyey ilaa markii dambe isagoo ina almuttaqiina fii janaatin wanahar fii maqcadi sidqin cinda malikin muqtadir ayay umaraysay markii uu dhimanayo sheikhulislaam raximah llah marka mukhaaladadu mar kasta muhiim maane waxshada annaga waxaa dhici karta qofku keligiis markuu yahay inuu dareemo yani qofkan waa waxuu ku waashay baa laleeyahay yani kelinimada iyo yani qofkan boorin buu qaaday iyo yaad maqlaysaa nacam ee asalku wuxuu ahaa qofku laakiin wakti uu keligiis yahay oo uu faa-iideysto oo ilaahay xuso oo qofka ilaahay ku xiran marnaba ma dareemayo waxsha waxsha iyo yani iyo kelinimo ma dareemayo laakiin waxaa nagu yar ku xiranka allah subxaanahu watacaala marka waxyaabahanna waxaa weeyaan waa waxyaabaha shaydaanku qofka shartiisa oo iskaga dhowri karo dadku wasaa-il kala duwan bay u maraan qaarna shaydaanku isaga ayayba magan galaanba qaar oo shaydaanka laftirkiisa ay magan galaan oo dariiqo shirki iyo ku jiray ay ku xirsi xirtaan kuwaas marka waxaa weya waa ma fiicno dariiqada dariiqadaa nebigu noo jideeyey oo shaydaanka aan iskaga ilaalin karno inaan marno ayaa nalaga rabaa mabaaxistan aad u faraha badan ee ku saabsan mawduucanna qofkii yacni akrin karo waxaan aada iyo aada uga soo kokoobnay kitaabka la yidhaahdo badaa-ic alfawaa'id ee uu leeyahay alimaam ibnu lqayim raximahullah juskiisa labaad ayuu aada iyo aada uga warramay iyo fawaa'id kaloo aada iyo aada uga sii tiro badan marka kelimada intaana kusoo gebagabeynaya wabillahi tawfiiq wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxammadin wa aalihi wa saxbihi wasalam
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال إلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم